بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف عن حرب juxadi waxaynu ku dhex jirnay kitaabkayagii ahaa manduumaة اlkabaa'ir lilimaam اlxajaawi raximah اllah waxaynu ka soo baxnay kabiirada waxa la yidhaahdo tacriifteeda iyo aqsaamteeda ayaynu ka soo baxnay qaybaha ay leedahay iyo tacriifteedaan ka soo baxnay weli kabaa'irkii nooma uunan bilaabin halkan ayuu kabiirada ka bilaabaya musanifku wuxuu leeyahi raximahu llahu ka shirkin waqatli اnnafsi ila bixaqiha waakli اriba waاsixri maca qadfi nuhadi kabiiradaasi ka shirkin iyo wixii la mid ah wey mila shirk shirkigii oo kale ayay kabaa'irkaasi kabiiro ka mida tahay wa qatli nafsi naftii oo la dilo ilaa bixaqihaa xaqeeda in lagu dila mooye ayana xaqdarro naf lagu dilaahi waa dembiga kabaa'irka waaweyn ayay ka mid tahay iyo wa akli ribaa ribada cunitaankeeda la cuno iyo wasixri dembiga kabiirada waxaa ka mida sixirkii baa ka mid ah arrimahaasoo maca qadfi nuhadi qadafkii dumarka la qadfo oo sino lagu qadfaahi la jirkeeda ay tahay halkaas ayuu musanifka ka bilaabay beydkan musanifka wuxuu ku sheegay shan kabiiroo ku sheegay kabaa'irka yacnii waa weyn dunuubta kabiiradahay towbada u baahan shan ka mid ah ayuu beydkan ku sheegay waxaa u horeeya ashirku billaah ilaahayou khalqigiisa la wadaajiyo waxaa ku xigo qatlu nafs naf in xaqdarro lagu dilaahi wa akli riba midka saddexaad waa ribada oo la cuno kan afraadna waa asixir sixirka ayaa midka afraad ah midka shanaadna waa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alkhaafilaat gabdhaha muslimaadka oo la qadfo oo sino lagu tuuro shantaas ayuu musanifku meesha ku sheegay musanifku wuxuu yidhi ka shirkin buu yidhi wuxuu kaaftaas u geliyey inuusan istiicaabin inay ku tusayo kabaa'irkaoo dhan inuusan meeshan ku soo ururinin laakiin qayb ka mid ah midla shirki oo kale uu yidhi saasoo kale uu yidhi marka ka shirkintaan qaybtii hore ayay ku cadfan tahay weeyaan kabaa'irkaa markii laga hadlayay halkaasay ku xiran tahay marka shirki yacni wuxuu ka mid yahay kabaa'irka waaweynuu ka mid yahay walidaalika kabiirada xadka kabaa'irka la yidhaahdo tiradeeda laskuma waafaqo tubka la allifa aada u tiro badan tahay shiikhan ayaa ka mid ah alimaamu alxajaawi wuxuu noogu tiriyey labiyo toddobaatan kabiiro ayuu kitaabkiisan manduumadiisan uu ku sheegay alimaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir la yidhaahdo ilaa toddobaatan kabiiruu sheegaa kanaaba laba laba dheer oo laba ku daray toddobaatan buu ku sheega kabaa'irka sheekha la yidhaahdo ibnu xajar alhaytami oo min culamaa'i shaaficiya ka mid ahaa isaguna kabaa'irka markuu tirinayo aad buu u tiriyaa afar boqol lixdan iyo toddoba kabiiro ayuu gaarsiiyaa sidaa darteed xadkeedu wax go'an ma aha kabaa'irka weeyaan laakiin tacriiftii aan soo marnay baa nagu filan oo ahayd wixii xad waajibiye adduunka baa kabiiro la yidhaahdaa ama waciid aakhare kulmiyo waciidkaasoo ah in naar loogu goodiyo qofka iyo cadaab inuu leeyahay in lacnad loogu goodiyo malcuun inuu yahay oo naxariista alle laga fogeeyo qofkaasi uu yacni uu yahay iyo hadab iyo caro ilaahay inuu maaragtay leeyahay iyo nafyuliimaan iimaanba ma leh in la yidhaahdo tacriiftaasee marka wax alla wixii kulansado ayaa kabiiro la odhanaya musanifku wuxuu ku bilaabay kabaa'irkii shirkiguu ku bilaabay maxaa yeelay shirkiga waxaa la yidhaahdaa waa akbaru denbin oo ilaahay laga galo subxaana wa tacaala dembi kan ugu weyninka badan oo rabbi laga galaahi waa shirki weeyaan shirkigan musanifka uu ka hadlayana shirkiga asqarka ah ma ahee waa ashirku alakbar shirkiga weyn wey oo qofka saaxibkiisa ah diinka kaga baxayo islaamnimada uu kaga baxayo hadduu ku dhintana mukhallad fi naar uu noqonayo naarta mid lagu waariyo uu noqonayo shirkigaasi marka waa maxay waxa weeye an yajcala lilaahi niddaa qofka inuu alle wax la fil ah makhluuqiisii axad la fil ahoo la mida oo kale inuu rabbi u yeelo oo markaa yadcuuhu kamaa yadcu allaha tacaala ilaahay ou bari yacni makhluuqii ou baryo siduu alla alla loo baryo oo kale inuu makhluuq u baryo oo kale inuu makhluuq caabudo sida alla loo caabudo oo kale inuu makhluuq yacni ka cabsado cabsi oo maca tacdiim ay ku jirto weyneyn ay ku jirto sida alle cabsidiisa iyo tacdiimka ay ku jirto oo kale weyneynta rajo oo kale oo makhluuq rajeeyo sidii alla loo rajaynayey inuu alla sidii loo jeclaa oo u jeclaado makhluuq jacaylkii alla oo kale kala mid dhigo cibaadadaas shay ka mid ah oo aad waasaca u ah haddii uu cid kale u leexiyo oo rabbi uu ka leexiyo waxaa la leeyahay qofkaasi waa mushrik weeye shirki buu galay baa la leeyahay makhluuqaasi ama jamaadaad ha noqdo qoraxdaa la caabudaa ogtihiin xidigaha la caabudaa dhagxaan baa la caabudaa ama bani aadam ha noqdo ambiyaa la caabudaa iyo rusul baa la caabudaa yacni waxaa la caabudaa dad saalixiin ah baa la caabudaa jin baa la caabudaa iyo wixii la mid ahoo dhan ayaa halkaas soo wada gelaya marka shirkigaas waa midka uusan ilaahay marna cafinaynin shirkigaas inuu shirki weyn yahay allah uu noo sheegay fii suurati luqmaan ina ashirka la dulmun cadiimun u ilaahay leeyahay shirkigu waa dulmi weyn wey dembi ilaahay laga galo kan ugu weyn waa ashirku billaah alla oo khalqigiisa lala wadaajiyo wuxuu rabbi la goonida noqday makhluuq in wax laga siiyo kaa waa shirkigaas wey shirkigaas alla ma cafiyo haddii qofka uu ku dhinto isagoona ka toobo keenin allah u cafin maayo ayana waxaa tusaysa in allaha laa yakfiru an yushraka bih allah marna ma dhaafa in asaga makhluuqiisa lala wadaajiyo shirkiga noocaasihi waa midka qofka saaxibkiisa naarna geliyo jannada ilaahayna lagaga xarimo sida allaba uu leeyay fi suurati almaa'ida innahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wama lilaalimiina min ansaar halkaasuu leeyahay ma'wigiisa waa naar jannada ilaahayna waa laga xarimaa wey marka dembigan inuu kabiiro yahay qur'aankana wuuna tusay sida aayadahan soo sheegnay axaadiista nebigana wayna tusaysaa calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim xadiidu abi bakra wuxuu rasuulku yidhi alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir war ma idin tusaa ma idiin warramaa ma idiin sheegaa dunuubta keeda ugu weyninka badan ma idiin sheegaa markaasay dheen qulnaa balaa yaa rasuul allah wuxuu nebigu ka bilaabay alshraaku billaah ilaahayo khalqiga lala wadaajiyo sooma jeedin waxaa la mida xadiidka abu hurayra oo isagana bukhaari muslimba ay soo saareen oo nebiga markuu tirinayo uu leeyahay ijtanibuu sabca almuubiqaat toddobada saaxibkeeda halaagtaahi ka fogaada marka uu leeyahay waxay yidhaahdeen maxay yihiin yaa rasuul allah wamaa hunna saxaabadii way weydiiyeen toddobada qofka saaxibkeeda halaagtaahiyo waa kuwee markaasuu wuxuu ka bilaabaa ashirku billaah ilaahay khalqiga lala wadaajiyo marka shirkiga waxa weeye wax alla wixii alla uu khalqigiisa kala goonin noqday hadday cibaadad tahay hadday sujuud tahay hadday baryo tahay haddii ay nadar tahay hadday dabxi tahay hadday istiqaafe iyo gargaar weydiin tahay hadday isticaano tahay iyo kaalmo weydiin hadday isticaado tahay oo magangal ay tahay wuxuu rabbi lahaa in makhluuqa wax laga siiyo ka ayaa shirkiga la yidhaahdaa weeyaan marka shiikhu shirkiguu ka bilaabay dunuubtaasi ka shirkin ayaa yacni la mid ahoonay sida shirkiga oo kale kan labaad wuxuu ka dhigay wa qatli nafs wuxuu ku xijiyey wa qatli nafsi ilaa bixaqiha nafta dilideeda la dilo ilaa xaqeeda in lagu dilo mooye in naf la dilo xaqeeda in lagu dilo mooye naftaasi waa tee nafta muslimadda ehe mu'minadda u horayso qof mu'min ah dilkiisa muslima la dilo waa dembi kabiiroo weyn wey waxaa ku xigo nufuusta kale yacni ninka dimiga ah naftiisa oo ahlu dimaha muslimiinta ku dhex jiraan ama mucaahadka ahee ballan la siiyo ama musta'manka ahee gaal isagoo aan la amni geliyey kuwaasoo kalena in lagu xadgudbo oo la dilaayey way soo gelaysaa xadiidkaasi wuu soo gelayaa weya wa qatli nafs axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaana ka mid ah iyo nusuusta qur'aanka ay tusaysa weeyaan wa qatli nafsi nafti oo la dilo nafta oo la dilaahi saddex qaybood baa lagu dilaa in kas loo dilo oo camdi la yidhaahdo in la yidhaahdo shubhul camdi wax la yidhaahdo kas wax u eg ulakac wax u eg in lagu dilo iyo khata in lagu dilo saddexdaa unbuu mid noqotaa labada hore haddii camdi lagu dilaahi waa dembi weynoo kabiiro ah maxaa yeele naf muslimadaad u qasaday inaad disho wuxuuna noqonayaa yacni shay wax dilo sida badan inaad ku disho qofkii torrey baa ku dishay seef baa ku dishay xabad baa ku dishay wixii la mid ah ayaa la yidhaahdaa camdiga aad ula qasado sidaa u dishay taa waa mid wey shuful camdiga waxaa la yidhaahdaa qofkaan inaad dishaba u qasaday laakiin waxaan waxba dili karin oo aan nafta ka gooyni karin ayaad ku la aaday sida maalan ul baa ku dhufatay ul yar baa ku dhufatay oona markaas aana dilaynin boo u dhintay qasad baa jira ninkaan inaad disho aad u qasaday isagana waa dembi kabiiro ah amaa qatliga khata'a la yidhaahdo isagu dembi kabiiraa ma aha maxaa yeelay qofkaan maba u qasdinba waxay ku miitaaneen culammada adoo meel iska shiish baranaayo wax tooganaya oo wax jooga aan la arag baa qof bani aadan iska soo maray markaasaa wiiftadaa iskaga dhacday adoona meel aanan makhluuq joogin ayaad iskaga toog baranaysay markaasaa qof ku dhacay uma aadan qasdin kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa yacni qatli oo khata ahaa la yidhaahdaa marka kaa kabiirada ma aha laakiin labada kale waa dunuub kabiira ah dembiga inuu dembi kabiiro yahayna qatliga ulakaca ah ee camdiga iyo shuful camdigana waa soo allah qur-aankuu noogu sheegay wuxuu rabbi leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayhi walacana wa acadda lahu cadaaban cadiima yacnii inuu dembi kabiiro yahay waxaa tusaya tacriifteennii aan soo qeexnay ayaa intaba ku jirtaa waxaa loogu goodiyey jahannamo waxaa loogu goodiyey inuu ku waarayo waxaa loogu goodiyey inuu alla u caroonayo waxaa loogu goodiyey inuu lacnad leeyahay iyo cadaab weyn uu leeyahay baa loogu goodiyey marka taaba tusaysa inay dembi kabiiraa tahay ayay tusinaysaa weyaan axaadiista nebigana aad bay u tiro badan tahay waxaa ka mida nebiga uu noo sheegay qiyaamo marka la tago waxa ugu horeeyo oo qofka la weydiiyaa dadka lagu kala lagu kala xukminayo dhiiggii adduunka ay soo galeen ay soo galeen in uu yahay yacni xadiidkaas xadiid ibnu mascuud wey bukhaari muslimna way soo saareen saxiixoonkooda ku yaalla wuxuu rasuulku yidhi awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa wax ugu horeeyo oo dadka lagu kala xukumaa maalinta qiyaamaha dhiigga ayaa ugu horeeya addimaa dhiiggii lasoo kala galay qofba qofkuu dilay ayuu rabbi subxaanahu watacaala uga qisaasaa weeyaan marka arrintaasi waxa weeyaan qatliga waa midda labaad oo musanifka noo sheegay beytka noogu sheegay weeyaan qatlu nafsi bikayri xaqin al halkaa waxaa laga soo reebaa xaq hadduu ku qumo qofka maalan waxbaad soo dishay qofaa wax dilay waa loo dilaa qisaas shareecada ogol waa xaq waaye middan ee ma aha bikayri xaq ma aha waa loo qisaasaya wuu soo zinaystay asagoo nikaax soo maray waa la dilayaa isagana waa qatli oo xaq ah weeyaan diinkuu ka baxay oo murtad buu noqday asna waa loo waa la dilayaa riddaa loo dilayaa weeyaan maxaa yeelay iyadana waxaa tusayo xadiidkii imaamu albukhaari imaamu muslim ay labadaba soo wariyeen nabigeennana uu leeyahay laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ila biixda alaain qof xalaal uma aha muslim ah oo shahaadateynka qirayo dil qof muslima ou dilo ilaa saddex arrimood unbay ugu bannaan tahay xaqa uu ku noqona lagu dili karaa weya oo qofka muslimka dhiiggiisa ku bannaanaan karaa athayibu zaani qof nikaax soo maray oo zinaystay wannafsu binnafsi qof qof dilay oo loo qisaasay wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qof diintiisii ka baxay oo jamaacat lmuslimiin faaruqay oo murtad noqday saddexdaas unbaa xaq lagu dilayaa weya kan saddexaada musanifku meesha ku sheegay waa aklu riba aklu riba ribada cunitaankeeda la cuno ribada waad garanaysaa laba nooc baa laba laba qaybood bay u qaybsantaa riba la yidhaha riba alfadli iyo riba alnasii'a labadaas oo loo kala qaada riba alfadli waxa weeye laba shay oo isku jinsi ah oo aad la kala gadayo in mid yacni maaragtay la badiyo oo dheeri la qaato ayaa la yidhaahda laba lacag shilin baa isku gadaysaa isku mid ah markaasaa leedahay tobankan shilin waxaad iga siisaa koo iyo toban ama labiiyo toban shilin baan kaaga gadanaya taa riba alfadli baa la yidhahda waxay doonto ha noqoto ama dahab ha noqdo ama fida ha noqdo ama timir ha noqdo ama kayr wuxuu doona ha noqdee laba shayoo isku jinsi ahoo la kala fadilo ayaa la yidhaahdaa riba alfadli baa la yidhahdaa waana midday jaahiliga isticmaali jireen ribada kale waxaa la riba nasii'a waa midda laga waayo ataqaabud fi lmajlis waxa la yidhahda hoo iyo isii haa aw haa adii xadiista tilmaamaysa yadan biyadin isii iyo hoo lagu kala qaato taasaa ribada la yidhahda riba nasii'a la yidhaahdaa waa in labada shay oo la kala gadanayo yacni ou dhacaa qabuul iyo iijaab uu dhaco isii iyo hoo lagu kala qaato weeyaan markay arrintu sidaa tahay haddii dib loo dhigo waxay noqonaysaa yani riba nasii'a bay noqoni noocay tahayba waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada ah oo qur'aanka iyo sunnaduba ay tilmaameen kabiirinimadooda ay tilmaameen bal yacni maaragtay ay qofku sabab ugu noqonayso hadduu ribada isticmaalo taqwada ilaahay in loo diido inay sabab ugu noqoto naarta inuu galo qofka aanan ka tegine daa'imana oo arrintaasi u qasdaahi la yimaado inuu qof u bareeran yahay allah iyo rasuulkiisa la dagaalankooda inuu mid u bareeran yahay waxaa tusayo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum muminiin haddaadan ribadii ka tegin taqwada ilaahay ma haysid soo maa taqwo lagaa heli maayo dagaalkana fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ayaa ka mid ah waa xarbi ilaahay uu kula dagaalamayo subxaana wa tacaala marka ribada noocay tahayba waa muxaram weeye ama riba alfadli ha noqoto ama riba nasii'a ha noqoto waana dembi kabiiro ah weeyaan waxa weeye axaadiista nabigana xadiidkii ibnu mascuud xadiidkii oo waxaan soo marnay maxaa la yidhaahdaa abu hurayra oo bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen nebiga markuu yidhi ijtanibuu sabca almuubiqaati waxaa ka mid ahay aklu riba ribada oo la cuno ayaa ka mid ahayd weeyaan marka ribada dadka isticmaalo ama ha xeelaysto ama yuusan xeelaysanine waxa weeye nabigeenna waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugna xadiid ibni mascuud waxa weeye wuxuu leeyahay lacana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam aakila ariba wa munkilahu qofka ribada cuno iyo kan siiyo oo cunsiiyo labadaba waa uu lacnaday wa shaahidahu wa kaatibah yacni midka shaahidka ka noqdo markhaatiga ka noqdo iyo kan qoraaga ahee u kala qorayo waxoo sekretariga ah kulli waxaasoo dhan ribadii ayay waxay soo galayaan lacnadii ayay soo wada gelayaan weeyaan midka afraad waxa weeye oo musanifku meesha ku sheegay waa asixru wey sixirka waad ogtihiin xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa maa latufa wa khafiya sababu waxa shay qarsoon sababtiisana aan la arki karinoo qarayar ayaa la yidhaahdaa weeyaan sixirku aslan waa dembi kabiiraa wey waana shay muxarama min kabaa'ir dunuub ayuu ka mid yahay barashadiisu waa xaaraam in dadka la barana waa xaaraam yacnii in dadka la barana waa muxaram weeyaan marka waxaana tusayo bal nusuusta inuu kufri yahay ku tilmaamtaa sida qur'aanka oo kale waattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixa shayaadiintiibaa gaalooday maxay ku kufriyeen dadka ayay sixirka baraan dadkay sixirka barayaan wey marka sixirku waa dembi weyn oo kabiiro ah wey sixirka marka laba qaybood buu noqdaa laba qayboodaa loo kala qaadaa qayb shayaadiin iyo jinni iyo balaayo la adeegsado qayb daawooyin laisku dardara iyo foox la shida iyo balaayadaa ku yimaadana balaayo la shishida iyo wax lamidana waa ku yimaadaa midka marka shayaadiinta iyo waxa la midka ah loo adeegsado waa midka kufriga ehe shirkiga ah weeyaan kan laakiin geedageedaha iyo waxa la sameeye iyo daawooyin laisku dardara iyo yacni qaac la shida iyo waxa la midka ihi isagu waxa weeye kufri iyo gaalnimo ma gaarsiisna kaabaa kufrinimada ah laakiin mid kastaba waa dembi weyn oo kabiiro ah wey qofka saaxirka xukunkiisu waa maxay ma la dilayaa magaalbaa muxuu noqonayaa culammadu waxay leeyihiin saaxirka waxa weeye waa ku kufrinayaa midii hadduu yahay kii shayaadiinta haddii uu yahay shaydaan hadduu yahay waa kaafir hadduu wax sixrana waa la dilayaa bay leeyihiin waxaa loo dilayaa kufri kufrinimaa loo dilayaa wey hadduu tad yahay maaragtay sixirka aanan shayaadiinta ahayna geedageedaha iyo waxa lamidka uu yahayna waa la dilayaa bay leeyihiin cusyaankiisa uu la yimid baa loo dilayaa waa madhabka culammada in badan oo ka mida ay qabaan sida maalan xanaafta iyo maalikiyada iyo bacdulxanaabila ay qabaan amaa imaamu shaafici iyo maaragtay a'immada shawaaficda ah waxay leeyihiin maya sixirka saaxirka aslan looma dilo sixirow la yimid darteed loo dili maayo ilaa inuu xaddulkufri gaaro maahan hadduu xaddulkufri gaaro waa la dilayaa ama uu qof qof ku dilo sixirka qof buu sixray sixirkiibuu u dhintay isna qisaasaa loo dilayaa bay leeyihin marka saaxirkaas yacnii waxaa loo dilayaa qisaas iyo kufri labadaasaa loo dila hadduusan waxna ku dilin ama uusan xaddulkufri gaarin lama dilaya bay leeyihin qowlkaas anaad mooddaa inuu raajix yahay ayaad moodaa weeyaan towbakeen ma la leeyahay mise lama dhahayo culammada qaar waxay leeyihin laa yustataabo canhu maba laga too lama dalbayo ka towbakeen la dhihi maayo horaa laga dilayaa bay leeyihin laakiin sida raajixa waxaa weeye in towbada la dalbo oo la yidhaahdo ilaahay u towbakeen in la yidhaahdo weeyaan towbadaas qof walba ay u furan tahay maadaamaba shirki laga tooba keenayo hadduu shirki ka tooba keeno laga aqbalayo sixirka hadduu ka tooba keenana waa laga aqbalayaa weeyaan qodobka shanaad oo musanifku meesha ku sheegay waa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat marka qadfu nuhadin buu yidhi nuhad waxaa la yidhaahdaa aslan waa jamcu naahid baa la yidhahdaa naahid iyo naahidatin ayaa lagu jamciyaa naahid iyo naahidatin ayaa lagu jamciyaa weeyaan marka yacni ibnulasiir oo kale fii annihaaya fii hariib alxadiid markuu kaga warramayo wuxuu leeyahy nahda sadyu baa la yidhaahdaa waxaa waaye naaskiibaa soo baxay ida irtafaca can sadri wa saara lahu xajmun markii gabadha naaska u soo baxo xoogaa soo kuusmo ayaa la yidhaahdaa nahda sadyu baa la leeyahay marka yani waxa waye mac qadfi nuhadin buu yihi gabdhaha la qadfo ayaa loo jeedaa laakiin qadafku gabdhaha keliya ku gooni ma ahee raggana in la qadfaa wuu soo gelaya rag iyo dumar labadaba in la qadfo qadafkana maxaa loo jeedaa waa in zino lagu tuuro lila gabadhan waa zaaniyad ama ninkani waa zaani in la yidhaahdo waxay ka mid tahay qadafka oo xadka ilaahay uu ka ratibay ayay ka mid tahay maxaa yeelay ilaahay markuu dumarka ka hadlayay laqadfo wuxuu leeyahy waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda markaasaa weliba la leeya walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada markhaati kiciisana lama aqbalo weliba inuu faasiqiyo rabbi sheego oo yidhi ulaaika hum alfaasiquun aayad kale isla fii suurati nu ku jirta alla wuxuu leeyahay ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya waalaakhira walahum cadaabun cadiim adduun iyo aakharaba ilaahay labadaba u lacnaday naxariistiisaa laga fogeeyey gabdhaha muslimaadka qofka qadfo weeyaan marka gabdhaha muslimaadka oo la qadfo zina lagu tuuro ayadana waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada ah marka shantaa beyd ayuu musanif meesha ku sheegay hada wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina muxamedi waalihi wsabi